kusoo dhawaada barnaamijka tartan cilmiyaadka bisha barakeysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka oo sanadkan uu taabagelinayo maamulka gobolka banaadir raadiyo muqdisho aad naga dhegaysanaysaan tvgana toos aad inooga daawanaysaan intaan barnaamijka gudagelin marka hore waxaan jeclahay bal in dadka ina daawanayo iyo dadka ina dhegaysanayo aan iskiin barno caawa waxaan filayaa tartanku waxaa idinku cusub marka laga reebo majaajilisa jaajumo in ay yihiin inta kale koox cusub oo tartanka idin daadihin doonta aan ka bilaaba anigoo cabdisaax daarjeeta waxaa ila daadihin doona oo ila wadaya axmed cali kahiya oo isaguna garabkayga fadhiya guddiga tartanku qeyb ayay nooga noqon doonaan mar walba wayna noo furi doonaan guddoomiyaha guddiga waa uu inaga maqan yahay laakiin hawsha waa uu inala wadaa maxamed abukar axmed ma'da guddoomiye ku-xigeenka guddiga waxa ah oo hadda kusima uu ah mustaf maxamed axmed warcadeeye oo furitaanka aan siin doono farsamayaqaanada xagga raadiyaha waxaa barnaamijka inoo farsamayn doonaa caqiil yare cabaas xaaji xagga kaamirmanadana waa calas yare ama cabdullaahi calas yacko yare iyo ninka la yidhahdo saciid shoryaako farsamayaqaanada t v-gana waa injineer fu-aad muxudiin iyo bunka marka hore aan sida kelmadiisa furitaanka ahayd si uu inoogu furo barnaamijka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo hadda kusmaha guddoomiyaha mudane mustaf maxamed axmed war cadeeye ahna taftiraha radio muqdisho soo dhawo guddoomiye waa mahadsan tahay cabdifataax daahir jayte iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed si toosa nooga daawanaya noogalana socda barnaamijka inkastoo macluumaadka la xiriira barnaamijka iyo degmooyinka ku tartamaya iyo cadadka yihiin iyo qaab qaybaha ay ka kala socdaan cabdifataax oo hore dhegeystayaashii daawadayaasha aada ula wadaagta haddana waxaan rabaa inaan si kooban ugu celiyo guud ahaan degmooyinka ilaa hadda tartamaya waa siddeed iyo labaatan degmo waxaa toddobiyo toban ka mid ay ka socdaan caasimadda muqdisho halka caasimad goboleedyada ay ka socdaan ama gobollada caasimadahooda ay ka socdaan ilaa dhowr degmo qaarkood gobollada qaar waxaa noo suurtageli waayay inaan helno magaalada caasimadda u ah sida gobolka shabeellada hoose oo kale oo magaaladeeda marko aan noo suurtoobin inay nagala qayb galaan tartanka sida darteedna degmo ka tirsan isla gobolkaas aan u qaadanay oo ah degmada afgooye isla gobolkaas waxaan rajaynayaa in inta tartanka uu socdo ay jiri doonaan qawaaniin iyo shuruuc tartanka lagu hagi doono shuruucdaas iyo qawaaniintaas degmooyinka intooda badan waxaan ugu dirnay hab gmail aan ugu dirnay way la socdaan shuruucda halka dadka kale danaynaya shuruucdaas laftooda inay ogaadaan iyaguna radio muqdisho dot net iyo s n t v news dot net dot com ayay kala socon doonaan oo ay ka baari karaan waxayna ka heli doonaan shuruucdaas cabdifataax inkastoo de maxaa la yihahdaa madaxnimo aan halkan u joogin lafteeda aan taliyaashii iyo guddiga ka mid ahay waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaawno degmooyinka qadka ku jira ee degmada yaakshiid oo gobolka banaadir ah in iyo degmada dhahar aan aan nambaradii kaaga hormara kadibna aad guda gashaan aan u yeero yaakshid ma maqlaysaa halo yaakshid halo yaakshid waa ka xumaay weli waxaan u malaynayaa waa waa lagu hoorin qadka la soo geliyo degmada kale ee gobolka sanaag ee dhahar ah halo dhahar qadka ma ku jirtaan
halo telefishinka qaranka soomaaliyeed waa yahay dhahar qadka waad ku jirtaan ma jeclahay
waa ku jirnaa aad baa umahadsan tihiin waa tartankaan gudagelaynaa waad kusoo dhawaan doontaan waxaa idila tartamaysa degmada yaqshada gobolka banaadir ah t v-gan toosa tartanka looga daawanayaa raadiana sidoo kale maxaad dareemaysaan idinkoo jooga gobolka sanaag oo magaaladii dhahara inaad la tartantaan degmada yaakshid ee gobolka banaadir
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane baadiye biri qeyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri qeyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri qeyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan aan dib ugu laabano labada degmaad ee qadka ku jiraan halow dhahar may maqlaysaa halo waa ku maqlayaa telefishinka halow yaakshiid halow raadi muqdisho waayo waa mahadsantihiin qadka ku jira haye guddoomiye labada namber ee ay qabsanayaan si su-aasha loogu bilaabo waayahay cabdiftaax waa mahadsan tahay mar kalena waxaan ka cudur daaranaynaa oo dhegaystayaasha iyo daawadayaasha mararka qaarkood qadarada eh, suurtagalka ay tahay inaan eh, dib uga dhacno eh, eh, maxaa la yidhaahdaa annagoo mar walba isku dayayna inaan inaan xalino eh, maxaa la yidhahdaa ciladaha dhina- ciladaha dhinaca farsamada ama telefoonada maadaama degmooyinka meelo fogfog iyagoo ka tartamaya haddana ay suurtagal tahay in cilado dhinaca ama telefoonada ama hawada ay mar walba yimaadaan waana isku dayi doonaa inaan xalino hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa eh, degmooyinka number kow iyo number labo inaan eh, kala siiyo eh, cidda qabsanayso marka hore degmada eh, dhahar aan siiyo dhahar haye
number one waa number one haye eh, waayahay eh, dhahar unbaa bilaabi doonta maadaamay numberka koowaad qabsatay cabdiftaax haye waayahay eh, waxaan jeclaha labada degmaad ee qadka ku jiraan su-aasha ugu horeysa ayaan jeclahay inaan weydiino waana su-aalo diini ah barnaamijku siduu noogu soco jiray ayuu u soconaya insha allah wuxuu yeelan doonaa dhextaal jajumow ayaa garabkayga fadhiya oo caawa xagga majaajalada barnaamijka uqaabishan insha allah Ammaan waa.
jajumow hee soonkan ka waran soonka horta koo soon nimcaysan waaye horta maanta mii kuleynin ani biyo macawin iyo baraf Mhm.
anoo dhaarsanoo gacwa cawirabaa guddoomiya ay soo wacayno bismillah guddoomiyaha markiis cusub yahan in laga cabsado hadduu shaqi joojina kugu dhece garabaatigan hataa baawur kalean kusoo xirta waayahay aada umaasan tahay awada jajumow laakiin dhacar macal yaakshiid anaa isku cunaa Warkaas- abahaa macnaa Abbaha sambuusas cuni sambuuskia macnaa saanas uu dadbanya ilaa hadda duqo mana dhunjiyoy mana kacoy as aqiiran bateriyaaka dhilaash laakiin maxaa caawinaysa biyo ugu geyn weysa may anaa adaabna soo wadi guddoomiyaab soo kor badsatay caawintii fursad uma helid hata toon baa inaan ku dhabaan rabad inaan isku margadaan kacabsa isku soo dhaafi waayahay eh, aan su-aasha ugu horeysa galo waa su-aal diini ah eh, waxaa iska leh degmada dhahar dhahar su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan sheeg khiyaarka ugu horeeya khiyaaraadkii nebigu u dhiibay mucaad bin jabal markii uu yemen u diray aan mar labaad idinkugu celiyo dhahar waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan khiyaaraadkii ugu horeeyey ama khiyaaraadka waa cafwan aan ku celiyo sheeg khiyaarka ugu horeeya khiyaaraadkii nebigu u dhiibay mucaad bin jabal markii uu yemen u diray aan mar saddexaad idinkugu celiyo degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg dhahar khiyaarka ugu horeeya khiyaaraadkii nebigu u dhiibay mucaad bin jabal markii uu yemen u diray waan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta bartaan bartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow dhahar jawaabta
jawaabtu waxay ku leedahay rasuul markii u horeysay uu diray mucaad binu jabal wixii waxaa u sheegaysaa qoom ahludiin ah marka u horeysa waxaa u sheegtaa tawxiidka marka labaadna waxaa u sheegtaa salaada marka saddexaadna waxaa u sheegtaa sakada marka ixyaarka u horeeyey wuxuu noqonayaa tawxiidka
waayahay jawaabtu hadday sax tahay iyo haddii kale gudiga
waa hagaag cabdifataaxow daawadayaasha ama tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sida tan sheeg khiyaarkii ugu horreeyey ee khiyaaraadkii nebigu u dhiibay mucaad binu jabal calayhi salaam ama mucaad binu jabal markii uu yeman u diray waxa uu ahaa su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada dhahar waa mid sax ah waxaana uu markaasi ahaa in uu u bandhigo shahaadateynka
dhaxar maxay sugaysigeen lab laba dhibcood oo weeweyn xeebteen dhigaa xeebteen fiican xeebta ma loo dhigaa mise dhaxar maya iga xeeb waa qabaan gees kaley qabaano haddaa bad badaa loo qodooya bad webi may qabaan webi webi korkiis ka qaata guddoomiyaa idhaa webi maa ku yaalmaysa hadda kor midhino tahriibaan ku mareen miiga baxdi waayahay raalli aadi ak geedaha dhexdood ka qaata waa waa noo taalan waayahay eh, dhahar su-aasha waa su-aasha labaad waxaa iska leh waa su-aashooda koowaad su-aasha labaad tartankana ah degmada yaakshiid ayaa iska leh degmada yaakshiid ee gobolka banaadir dhagihiina fura yaakshiid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan sheeg tiirka ugu dambeeya tiirarka iimaanka ee xadiiskii jibriil calayhi salaatu wasalaam amar lood idinkugu celiyo degmada yaakshiid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan tiirka ugu dambeeya tiirarka iimaanka ee xadiiskii jibriil calayhi salaatu wasalaam amar saddexaad idinkugu celiyo degmada yaakshiid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan tiirka ugu dambeeya tiirarka iimaanka ee xadiiskii jibriil calayhi salaatu wasalaam waan rajaynayaa inaad garateen yaakshiid oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa aan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
هلو يخشيد جوابته
هلو راديو مقدسو جوابته يخشيد بسم الله anigoo ah farsamo u tartamaya degmada yaaqshiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa aliimaanu bilqadri khayrihi wa sharihi
jawaabta ay bixiyeen tartamayaasha degmada yaakshiid haddii ay tahay tii saxda ahayd ee loo baahnaa iyo haddii kale aan guddiga u gudbi
aad baad umahadsan tahay cabdifataax tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolkan banaadir su-aashii la weydiiyey waxa ay u dhacaysay sida tan sheeg tiirka ugu dambeeya tiirarka iimaanka ee xadiidka jibriil calayhi salaam waa rumaynta qadarta su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa ka bax yaaqshiid bunkaa bax weyn wadan waxa wada waxaad tiri yaaqshiid waxay qaateen dhan bunka intaan ku shubaa hadhow waxaad rabaa markii suxuurtaas baxay dadkaas ku iciil halama idin siyeysno bunkama goodhiib bacdana ka bici yaakshiidaane labadan dhibcood ila jayt waa dhiibiya bunka u hayo bunka u hayo bunka dambiil weyn soo qaaday bunka amaad le baxal la gelisaa hadhow maamul gool banaa jira meeshaan maal geliy fu-aada ka daran be waxaad kuraa waa soo naqaa xamarweynasa buuska soo gadaa bunka hay bunka roong waayahay su-aasha xigta waxaa iska leeyahay tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag dhahar dhegihiina fura dhahar waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan filim qaade calas oo culayskiisu yahay lixdan kilogaram iyo filim qaade shuriyaako oo culayskiisu yahay siddeetan kilogaram ayaa ku baratamay salaan ama jaranjaro toddobaatan mitira oo mid walba joogiisu yahay soddon sentimitir calas waxa uu ku koray jaranjaradii ama salaantii shan iyo labaatan sekond shuuriyaakana waxa uu ku koray soddon sekond haddaba waa imisa tamarta keydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir ber second square mar labaad idinkugu celiyo ama laba jibaar filim qaade calas oo culayskiisu yahay lixdan kilogaram iyo filim qaade shuuriyaaka oo ah siddeetan kilogaram ayaa ku baratamay salaan toddobaatan mitira oo mid walba jooggiisu yahay soddon sentimitir calas waxa uu ku koray shan iyo labaatan sekond shuuriyaakana waxa uu ku koray soddon sekond haddaba waa imisa tamarta keydsan ee u kordhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir ber second square mar saddexaad aan ku celiyo su-aasha dhahar filimqaada calas oo culayskiisu yahay lixdan kilogaram iyo filimqaada shuuriyaako oo ah siddeetan kilogaram ayaa ku baratamay salaan ama jaranjaro toddobaatan mitira oo mid walba jooggiisu yahay soddon sentimitir calas waxa uu ku koray shan iyo labaatan sekond shuuriyaakana soddon sekond haddaba waa imisa tamarta keydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir ber second square waan rajaynayaa dhahar inaad garateen jawaabta oo aad ka jawaabi doontaan hadduu allen waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriya bulshooy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow dhahar jawaabta
halow dhahar jawaabta
culusow sadakiisa kaysani waa afartan iyo laba kun oo tuul oo u dhiganta afartan iyo labo kilo tuul tabarta suurina waa soddon iyo soddon hame laba boqol toban shilin soddon saddex kun iyo lix boqol oo tuul oo u dhiganta soddon iyo lix kilo tuul
waaya aan u gudbiyo jawaabta sitabayaasha degmada dhahar haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahayba guddiga
waayahay su-aasha la weydiiyey daawadayaasha waa tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag waxa ay u dhacaysay sida tan filim qaada calas oo cufkiisu yahay lixdan kilogaram iyo filim qaada shuuryaako oo ah siddeetan kilogaram ayaa ku baratamay sallaan toddobaatan mitir ah oo mid walba markaasi joogiisu uu yahay soddon sentimitir calas waxa uu markaa ku koray shan iyo labaatan sikin shuuryaakana soddon sikin haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado waxa ay la mid tahay toban mitir ber second square su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada dhahar cabdifitaax waa midaan saxahayn
waayahay haddii ay soo hareer martay tartamayaasha degmada dhahar si ka faa'iidaysiyaa degmada kalena tartamaysa halow yaakshi jawaabta halow reediyo muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada yaaqshiid su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqonaysaa calas tamarta u keedsan waa saddex boqol toddobaatan iyo shan juul shuuriyaakana tamarta u keedsan waa toddoba boqol iyo labaatan juul
waayahay markale ku celi yaaqshiid
calas tamarta u keedsan waa saddex boqol toddobaatan iyo shan juul shuuriyaakana tama tamarta u keedsan waa toddoba boqol iyo labaatan juul waayahay haddii jawaabta ay ka bixiyeen sax ay tahay haddii kale aan u gudbiyo guddiga
cabdifitaaxow su-aashaasi soo barbar martay tartamayaasha degmada dhahar ee si ka faa'iidaysiga loogu gudbiyey tartamayaasha degmada yaakshiid iyona su-aasha ay ka bixiyeen jawaabta ay ka bixiyeen waa midaan sax ahayn haddii labada degmo ay soo hareer martay jajimo anaa sameeya dowrayaaki iyo calas maba kasaayan be anaa katare معناه على في سورياك معناه سورياك دقوة على سوا قرار بديا يقرأ أنا لم يقرأ سعوي هذه النح واخلتي واخلتي شاطر جاك العنا يسوي سالم ما له في واك أنا وادري في واك بعي وايح جواب كان وينه معناه اس ام تي في يراد مقدسه وقديسه وتعالى معاه وانا ما جوابته جوابته قد دقا ايان كدورنا ان شاء الله
waa hagaag daawadayaasha ama tartamayaasha labada degmo su-aashii soo hareer martay oo markaasi kusoo laabatay guddiga tartanka ee radio muqdisho iyo s n t v ama t v-ga qaranka waxa ay markaa u dhacaysay filim qaade calas oo cufkiisu yahay lixdan kilogaram iyo filim qaade shuuriyaako oo ah siddeetan kilogaram ayaa ku baratamay ama ku tartamay salaan toddobaatan mitir ah oo mid walba joogiisu yahay markaasi soddon sentimitir calas waxa uu ku koray sallaantii shan iyo labaatan senti shuuriyaakana waxa uu ku koray soddon senti waa soddon sikin haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badan u qaado waxa ay la mid tahay toban mitir ber second square cabdifitaax jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa tamarta kaydsan ee u korodhay filim qaade calas waa boqol iyo siddeetan juul filim qaade shuuriyaako waxaa u korodhay laba boqol iyo afartan juul waadka awoodda badan waa kun siddeed boqol lixdan iyo lix dhibic lixdan iyo lix waad ama kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba waad
waan filaya mar kale jawaabta ku celi si ay meel ugu qortaan oo aysan mar kale hadday soo marto u hareer mar jawaabta su-aashaasi waxa ay noqonaysaa tamarta kaydsan ee u korodhay filimqaade calas waa boqol iyo siddeetan juul filimqaade shuuriyaakana waxaa u korodhay laba boqol iyo afartan juul waadka awoodda badan waa kun siddeed boqol lixdan iyo lix dhibic lixdan iyo lix waad ama waa kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba waad warkaa ku dhan waan filayaa in ay degmayaasha soo hareer martay jawaabta ay meel ku qorteen oo degmooyinka ah ay soo hareer martay jawaabta ay meel ku qorteen insha guddiga markay gaft ama markay adigu gafta ay guddiga qaadanayaan adigu kaadi hadda su-aashan hadda soo socoto ma ka jawaabi doontaa igaar ma tahay haddaa ka jawaabtay horumarinta horaa jeebka xataa wiil fooq lmiisa lagu siinaa war waxaan ku dhahay fuaad muxdiina iyaalan haddii aa ka jawaabi weyse aa fuaad anna haddaa ka jawaabtid haddaa ka jawaabtid bunka iyaal bunka bunka isku dhi isku dhiirin bunka yaaqshiyas dambiil wadaa anigu hercad allah haye waaya su-aasha soo socota waxaa iska leh tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir yaaqshiid dhagaha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan haddii haddaaya calas iyo shooriyaa ka ahayd miiska maka dheeratan sug adiga yaakshiid yaakshiid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan majaajilista jaajumo oo cufkiisu yahay konton kilogaram iyo majaajilista abahaa oo ah toddobaatan kilogaram ayaa ku baratamay sanaan lixdan mitir ah oo mid walba joogiisu yahay labaatan sentimitir jaajumo waxa uu ku koray shan iyo toban sekend abahaana labaatan sekend haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u kordhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir bir second square mar kale aan ku celiyo yaakshiid dhegihiina fura yaakshiid waxaa lidinka doonayaa inaad sheegtaan majaajilista jaajuumow oo cufkiisu yahay konton kilogaram iyo majaajilista abahaa oo ah toddobaatan kilogaram ayaa ku baratamay salaan ama jaranjaro lixdan mitir ah oo mid walba joogiisu yahay labaatan sentimitir jaajuumo waxa uu ku koray shan iyo toban sekend abahaana labaatan sekend haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir bir second square markaa saddexaad ee ugu dambaysa aan yaakshiid idinkugu celiyo su-aasha yaakshiid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan majaajilista jaajuumo oo cufkiisu yahay konton kilogaram iyo majaajilista abahaa oo ah toddobaatan kilogaram ayaa ku baratamay salaan ama jaranjaro lixdan mitir ah oo mid walba jooggiisu yahay labaatan sentimitir jaajuumo waxa uu ku koray shan iyo toban sekend abahaana labaatan sekend haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u korodhay mid walba waana intee waadka awoodda badani u qaado ga waxay la mid tahay toban mitir bir second square waan rajaynayaa yaakshiid inaad fahamteen su-aasha oo aad ka jawaabi doontaan haddii alla idmo
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri qayr ka buuxa bartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow yaaqshid
halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqsiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno jaajuumow waa kun iyo shan boqol oo juul abahaa waa labo waa laba kun iyo boqol juul
haye waadkana
hama raalli noqda aan ku celiyo jawaab haye ku celi jaajuumow waa sagaashan kun oo juul abahaana waa kun lix boq waa toban iyo lix kun iyo sideed boqol oo juul midka bes midka badanna waa sideed boqol iyo afartan juul
waayahay yaaqshiid jawaabta ay bixiyaan tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir haddii ay sax tahay haddii kala gudi
waagaag cabdifitaaxow su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir waxa ay u dhacaysay sida tan majaajilaysta jaajuumow oo cufkiisu yahay konton kilo garaam iyo majaajilaysta abbaha oo caawanaga maqan oo cufkiisu yahay toddobaatan kilo garaam ayaa ku baratamay sallaan lixdan mitir ah mid walba joogiisu waa labaatan sentimitir jaajuumow waxa uu ku koray shan iyo toban sekin sekin abbahana labaatan sekin haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee markaa u kordhay mid walba waana intee waadka awoodda badan u qaado waxa ay la mid tahay toban mitir bar second square su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada yaakshiid waa midaan sax ahayn
haddaba haddii ay yaakshiid soo hareero martay si ka faa'iidaysaa degmada la tartamaysa ee dhahar halow dhahar
ha bismillah degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aasha waxay uga faa'iidaysanaysaa jaajuul energigiisa ama botation energiga u korortay waa soddon kun oo juul abahana energiga u kordhay waa afartan iyo laba kun oo juul baawarka badan ama tamarta badanna ama awoodda midka badanna waa abaha oo ah laba kun iyo hal boqol oo waad
waayahay jawaabta haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga markale ku celiyo
cabdifitaaxow su-aashaasi oo soo hareer martay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir si ka faa'iidaysi ahna ugu gudubtay degmada dhahar iyana jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa
jaajumo adi abhay bahash idin haysa macaasha isirta dadkan dhacar iyo macnaa yaakshid waa yaabayin meeshan su-aashan wax weyn ma aha meesha waxaas soo kordhay iyo milka maaha meeshan waxa waaye abahaa waxaa lagu dhali baraako ani saraa lagu dhali marka abahaa waa karoor badiya iyoon kora jaranjara markas kor jiray us macnaa maalinta ugu horeysa way raad muqdisho onka jaranjarta koraan dhahay aan oo kaweena kor usocosnay ana waa noogoyaa be ana mudulaa lagu dhis saas maha saas maha xasidiina tiin wallahi inaa idinka sheegin mid guddigii raad muqdisho le waa ii
waata waata haddii haddii labada gabsaara martay guddiga ayaan ka dhawranaa s n t v raad muqdisho
waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal su-aashaasi oo labadii daawado labadii tartamayaalba soo hareer martay haddaan mar kale ku celiyo si dadku ay markaasi ula socdaan majaajilaysta jaajuumow oo cufkiisu yahay konton kilo garaam iyo majaajilaysta abaha oo cufkiisu yahay toddobaatan kilo garaam ayaa ku baratamay sallaan ama jaranjaro lixdan mitir ah mid walba joogiisu waa labaatan sentimitir jaajuumow waxa uu ku koray markaa shan iyo toban sekin abahaana labaatan sekin haddaba waa imisa tamarta kaydsan ee u kordhay mid walba waana intee waadka awoodda badan u qaado ga toban waxa ay la mid tahay toban mitir bar second square jawaabta rasmiga ah ama jawaabta saxda ah ee su-aashaasi waxa ay tahay tamarta kaydsan ee u kordhay jaajuumow waa boqol juul abahaana waxaa u kordhay boqol iyo afartan juul waadka awoodda badani waa laba bu- kun iyo boqol waad laba kun iyo boqol waad daawadayaashii eh, eh, eh, degmada dhahar waa daawadayaashii degmada dhahar ayaa waxa ay sheegeen qaybtaas dambe oo laba kun iyo boqol waad ah laakiin qaybaha hore ayaysan sixin mar kale haddaan ku celiyo tamarta kaydsan ee u kordhay jaajuumow waa boqol jool abbahaana waxaa u kordhay boqol iyo afartan jool waadka awoodda badani waa laba kun iyo boqol waad guddiga anas mucaarid uy hali ii kordhiya sheegooya dhow dukaanaan tagaa dharaan gadaa waxbana kuu kordhiyaala maxaas ii sheegaan markay dhaaftiinoo idinka dhib le laakiin wixii ku kordhay shaygu caawa kugu dhiiqat bunkaan dhahay saawo ii sheegin usaa idin soo qori waa waay kugu bunka dhiiqat caawa bunka ma soo qorin yaa qori haddin kuu sheegay maxaa ka qaadi karta gudoomiye gudoomiyaana u badan yihiin iga dhaaf wax maqaadinka shuuriyaanka adiba waa isoo maya kuuraysaa caqiil waa haddaan kudhaa ka hor maskiin waa aqiil wax ma qoro ay cabaasna waa umaleeha cabaas bala dareemay mugsoon tahay hoos waraaqka dhiiba shubana waa miyaa micnaa soo bala shubana waa waa kujafa boorsiya intaan maraayey oo ku dhaafay
waayahay aada umaasantahay jajimo su-aasha soo socota ee saddexaad ahna su-aasha shanaad ee barnaamijka waxaa iskale tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag dhahar waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaaniin waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan sheeg jasiiradda ugu weyn caalamka mhm mar kale aan ku celiya dhahar mar labaad waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan jasiiradda ugu weyn caalamka dhahar aan mar saddexaad idinkugu celiyo waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan jasiiradda ugu weyn caalamka waan rajaynayaa dhahar inaad fahanteen su-aasha oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahayso beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahayso qabiilkaa la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan hallow dhahar jawaabta
ayuu telefishinka qaranka soomaaliyeed jawaabta Waxaanu nahay tarsamayaasha degmada dhahar ee gobolka shanaad su-aasha waxaan kaga jawaabeynaa sida tan Een, jasiiradaasi waa jasiirada greenland
haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahay aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag een, cabdifitaax iyo iyo asxaabta jawaabta su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag waxay u dhacaysay sheeg jasiiradda ugu weyn caalamka jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaashu waa mid sax ah waana greenland yes daxar daxaraan laa meeshaan dhahay saliid mayaala lagu dhahay meeshaan waa laysu dhakaa lama dhibcood weeween dhaxar xeebtaa sheegta maka kor qaata inta ilaaq wax dambiishood ku ridaaya malmiyaas ma dadkaas gobol ay jiraan waxood waa la diraa cadaalad suba haddaa bunka u dhibto fuaad u dhibno mama fu-aad dhow waa dhuma cunugay meeshaas waa dheerta waa iga dhuma waxaa le umaleeya hadii fu-aad oo dhaxar loo dirnas tahriibi waayahay in iyas iga dhumin waadii soo qaadi laamigaana miska saartiis oo idaaba tegey suuriya kama gudhiibtida abo abo shuuraak waxa ugu dhaha beritaan baxaay hadda bixi maayo ugu dhaha dhaaranta qanaad dhaxar waa ka saa inta ka gunoywan kudofila dhaxar baan ugelaa abo abo es gunada Waya, waya.
ay dhaxar
Inaad banaanta aan u ogeyn.
Ay, hada waxaa ii sheegay miyarkooyin
waayahay waxaa sidii hore maahan waa lagu jeedaa ma las arkoya us meeshaan bunki iyo fuaad maxay u joogaan mataqaana ileen bulukay dadka ar waa idin salaagni dadka inay dhalada toos ku dhex geliyaan arshubiska dhaho marka waayahay su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir yaaqshiid dhegihiina isiiya yaaqshiid waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan jasiiradu ekaha caalamka ugu weyn mar kale aan ku celiyo su-aasha yaaqshiid waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan jasiirad u ekaha caalamka ugu weyn mar saddexaad idinkugu celiya yaaqshiid oo marka ugu dambaysa ah yaaqshiid sheeg jasiirad u ekaha caalamka ugu weyn waan rajaynayaa inaad su-aasha fahamteen oo aad ka jawaabi doontaan haddii alla idmo
isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysu beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysu qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
halow yaqshiid jawaabta
halow radio muqdisho jawaabta yaqshiid bismillaah anagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqshiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa shigul jaziirat alcarabiya ama jaziir weekaha carabta haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahayba aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag daawadayaasha degmada waa tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolkan banaadir su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sheeg jasiiradu eekaha caalamka ugu weyn jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana jasiiratu carab yaaqshiid agtiisa iyoobsan hareerigiis wiilashaan ka yimaadiin adaankaaga yeertiya ma iiga ilaahine waa kuyasi waryaa yaaqshiid waa kuyasi yumbi yaxaas waa kuyadaa yumbiga raatami yaqshidey laakiin maxaa usi gabarta yaqsi waxaa la dhoysa lama dhibcood noocaan usi horta labadaa dhibcood adaa leh raadi abo bunka madiiba bunka waxasaayale bunka dambiishiisaan ku ridi laakiin s m t v na waa ku jiraa raadi muqdisho geligiis ma ayaa gabarta macnaa u sheegaya fiiri heeska hadda socday waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bunka gaarnin ani waxaa umaleeya barwaaqosin markii bunka meesh la maray kuleetinas toosiyooya waxaa bunka bunka arooskiisi leheesa umaleeya bani markii la dhoob usi arooskiisi leheesa umaleeya waxaa arde waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa markii marka waxaa umari waxbarta aan bunka gaarni inay tahay anaska arooskiis maxaas noogu daari bunka mar kale kalooti kuleetiga toosin laga dhaa waaya jajib waa mahadsan tahay su-aasha xigta oo ah su-aasha toddobaad ee barnaamijka ahna su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada dhahar waxaa iska leh dhahar oo gobolka saraaga dhahar dhegihina fura arday dhigata fasalka tobraad ee dugsiga sare ayaa kuruleeyeen sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed garaam oo cobrom ah ayagoo isticmaalaya salfar saa'id ah waxayna heleen siddeetan garaam oo cobrom selfate ah haddaba xisaabi boqolleyda cobrom mar labaad aan idinkugu celiyay su-aasha tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka saneeg dhahar waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan arday dhigata fasalka tobnaad ama tobanaad ee dugsiga sare ayaa kuruleeyeen sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed garaam cobrom ah ayagoo isticmaalaya salfar saa'id ah waxayna heleen siddeetan garaam oo cobrom selfade ah haddaba xisaabi boqollayda cobrom marka saddexaad ee iigu dambaysa aan idinkugu celiyo dhahar dhahar waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan arday dhigata fasalka tobnaad ee dugsiga sare ayaa kululeeyeen sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed garaam cobrom ah ayagoo isticmaalaya ama isticmaalayaan salfar saa'id ah waxayna heleen siddeetan garaam oo cobrom selfade ah haddaba xisaabi boqollayda cobrom baan filayaa in aad fahanteen su-aasha oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idma dhahar
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri kheyr ka buuxa waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow dhahar jawaabta
haduun gudbihiisa qaranka soomaaliyeed jawaabta dhahar tartamayaasha iyo taageerayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aasha waxay kaga jawaabayaan boqolaydu waa afartan iyo afar pointy five percentage
waayahay ku celi mar kale dhahar
waa afartan iyo afar point five percent wey five five wey waa four four point five five percentage waayahay su-aasha la weydiiyey degmada yakshiid jawaabta waa degmada dhaharna dhahda jawaabta ay ka bixiyaan haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag daawa tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aasha la weydiiyey oo u dhacaysay sida tan arday dhigata fasalka tobanaad ee dugsiga sare ayaa kululeeyeen sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed garaam cobrom ah iyagoo isticmaalaya selfar saa'id ah waxayna heleen siddeetan garaam oo cobrom ah self oo cobrom selfay ah haddaba xisaabi boqollayda cobrom su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaashu ma ahan sax
haddii ay soo harar martay tartamayaasha degmada dhahar tartamayaasha kale la tartamaya ee reer yaakshid halow yaakshid
halow radio muqdisho jawaabtaasi ka faa'iidaysaya bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaakshiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa labaatan iyo afar dhibic toddobaatan iyo shan boqolkiiba haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan guddiga mar kale ku celiyo
cabdifitaax ow su-aashaasi soo hareer martay tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag si ka faa'iidaysi ahna yaaqshid u agtaalla iyana jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddii labada degmo soo hareer martay awjaajumu Away, meeshan waxa- intaa isku dayin cobrom selfade horta yaa ku- koobra koobrade waay cobrom selfade aan u Cobrom.
cobra ku cuntam guriga kaliya adi waxaan koobra ana maxaa koobron selfatig ah haddii cobrom selfade aad ka sugaysi cobrom jawaabta isku dayi jaakada ku kartid xidhan jaakadey miya may Ah.
dhegtaada la lahaa Waay.
jaakadaa muku sheega Eh.
n t v raad muqdisho u geey naga dhaaf ayaan ka sugaynaa Ah.
jawaabta saxda ah
Hanbal yo, sal'an yo, zamannada guud
waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal su-aasha soo hareer martay labada tartame ee labada degmo ee dahar oo gobolka sanaa ka tirsan iyo yaaqshid oo ka tirsan gobolka banaadir waxa ay u dhacaysay marka hore haddii aan ku celiyo arday dhigata fasalka tobnaad ee dugsiga sare ayaa kululeeyeen sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed garaamo cobram iyagoo oo isticmaalaya salfar zaa'id ah waxayna heleen siddeetan garaam oo cobram salfade ah haddaba xisaabi boqolleyda cobram jawaabta rasmiga ama jawaabta saxda ee su-aashu waa saddex iyo toban boqolkiiba su-aasha jawaabta saxda ahi waa saddex iyo toban ama toban iyo saddex boqolkiiba waayahay waan filayaa in labada degmoba ay meel ku wada calaamaysteen su-aasha saddexdaad ee barnaamijka ahna su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada yaakshid waxaan rajeynayaa dhextaalkii barnaamijka aada noo soo dhawaaday xilliyada degmooyinka isbaran lahaayeen tartamayaasha degmada yaakshid waxaa laidinka doonaya inaad sheegtaan dhegihiina fura yaakshid sheeg kanini asbrina ayaa lagu diyaariyey falgal ka dhex dhacay salicylic icid iyo acetic icid anhydra imise garaam oo salicylic icid ah ayaa la isticmaalaa si loo diyaariyo laba kanini oo asbrin oo mid kasta ka kooban yahay saddex boqol shan iyo labaatan milograam jawaabta ku sheeg garaam mar labaad aan idinkugu celiyo tartamayaasha degmada yaakshid kanini asbrina ayaa lagu diyaariyey falgal ka dhex dhacay salicylic icid iyo acetic icid anhydra imise garaam oo salicylic icid ah ayaa la isticmaalaa si loo diyaariyo laba kinini oo asbrina oo mid kasta ka kooban yahay saddex boqol labaatan iyo shan miligraam jawaabta ku sheeg garaam marka saddexaad ee ugu dambaysa aan idinkugu celiyo yaaqshiid waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan kanini asbrina ayaa lagu diyaariyey falgal ka dhex dhacay salicylic icid iyo acetic icid anhydra imise garaam oo salicylic icid ah ayaa la isticmaalaa si loo diyaariyo laba kinini oo asbrin ah oo mid kastaa ka kooban yahay saddex boqol labaatan iyo shan miligraam ama saddex boqol shan iyo labaatan miligraam jawaabta ku sheeg gram waan rajaynayaa yakshiid inaad fahamteen su-aasha oo aad ka jawaabi doontaan haddii allen waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow yaakshid halow radio muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqshiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa soddon iyo laba dhibic shan garaam haddii ay sax tahay haddii ay qalad tahay aan u gudiyo gudiga
waayahay su-aashaasi la weydiiyey tartamayaasha degmada yaaqshiida gobolka banaadir oo u dhacaysay sheeg kanini asbrin ah oo lagu diyaariyey falgal ka dhex dhacay salicylic acid iyo acetica acid anhydra imise garaam oo salicylic acid ah ayaa la isticmaalaa si loo diyaariyo laba kanini oo asbrin oo mid kastaahi ka kooban yahay saddex boqol labaatan iyo shan miligaraam jawaabtana ku sheeg garaam jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada yaaqshiid waa mid aan sax ahayn
haddii ay soo harar martay tartamayaasha yakshiid tartamayaasha degmada dhaxar ee tartamaya halow dhaxar halow dhaxar
halow tartamayaasha aye si ka faa'iidaysiyaas jawaabta su-aasha wax uga jawaabaya waa boqol iyo lixdan iyo laba point five grams ku celi mar kale
waa boqol lixdan iyo laba point five grams guddiga aan mar kale ku celiyo hadday sax tahay haddii ay qalad tahayba
cabdifitaaxow isla tartamayaasha degmada yaakshiid su-aashii soo hareer martay oo loo gudbiyey dhahar oo gobolka sanaag ka tirsan jawaabta ay ka bixiyeen iyana ma ahan mid saxa
haddii labada dhinac soo hareer martay jajimo weliga kiniin usoo bistay dadkan waa isgaleen falgalka dhex dhacay iyo dakaniin isgali iyo dad isgalyaan garuhur yaani kain isgaliman bilaaydo galaa falgalka dhex dhacay asbariin iyo iyo injoos wax lee sheegay markaa yaraad asbari buu lagu sii maxaa jira maraba ninkan waa falgalka dhex dhacaya askriim oo bilaay galay baleysiini haddii ay ka siin jawaabta guddiga ayaan u celinaynaa
waa hagaaga daawadayaal iyo dhegaystayaal warbaahinta qaranka ayaad nagala socotaan barnaamijkuna waa tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka ee bisha barakaysan ee ramadaan oon qaybihiisii dhexe ku jirno haddii aan su-aasha labada degmo soo hareer martay jawaabteedii idiin sheego warqadaha iyo qalinka la soo baxa waxay ahayd su-aashu ay u dhacaysay sida tan kanini asbiriin ah ayaa lagu diyaariyey falgal ka dhex dhacay salisaylig azid iyo acetica acid an haydara imise garam oo silicylic acid ah ayaa la isticmaalaa si loo diyaariyo laba kiniini oo asbiriin ah oo mid kasta ay ka kooban yahay saddex boqol labaatan iyo shan milligram jawaabtana ku sheeg garam jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa waa zero pointy five five gram ama eber pointy shan shan gram konton iyo shan gram eber dhibic shan shan gram waa konton iyo shan gram